إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وكتابي نو سعودي عقيدة رازيين شرحي سيكوبنا إن ودني عشر كي هوري وحوغا قيبت دم بالصوت كأي حماضي say walaaluhu ii sheegeen marka waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo oo qaybta hore fiican ma ahane hadalku meeshuu xumaaday aan ka bilaabo wa qaala labada sheekh waxay yidhaahdeen walaa nara alkhuruuja ma aragna bixitaan cala ala'immati madaxda in lagu baxo wala alqitaala dagaalna ma aragno yani walaa nara alqitaala aydan fi lfitna dagaalka fitnada ana dagaalka ma aragno yani in la dhex galo oo qofka muslimkii u dhex galana waa khalad oo ma aragna yidhaah laba jumlo ayaa halkan ka muuqata oo muhima jiddan oo labada sheekh ay ka hadleen waa masalada koowaad alkhuruuj cala alaima masalada labaadna alqitaalu fi lfitna mowqifka ahli sunnuhu masalada koowaad oo khuruujka waan yar taabana xalay cashirkii hore ama shalay waxa weeye dadka madaxda ilaahay kaaga dhigay muslimiinta ah kuma baxaan ahlu sunnuhu raayadooda iska hoos joogaan amarkooday qaataan nahyigo waxay ka reebaan bay ka reebtoomaan way maqlaan way ateecaan waxaan macsida ilaahay ahayn ama xaakimkaasi ha noqdo mid baari ah oo taqi ah oo ilaahay ka cabsada ama ha noqdo mid faajira oo mucwij ah oo qalloocan oo munxarifa ha noqdo oo faasiq ama dhaalim maxaa yeelay waxay arrinkaa ay ka qaadanayaan qur'aanka iyo sunnada nabiga alayh isalaatu wassalaam iyo dhaqankii salafka iyo fahamkoodii tusaale ahaan nabiga maxamed alayh isalatu wasalam wuxuu yidhi alaa man weliya calayhi waal qofka uu korkiisa yani qof madax ka noqdo man waliya calayhi waal qofka korkiisa waali waali ka noqdo waali yani qofkii xaakim yeesha oo xaakim uu hoos yimaado oo muslima oo fara'aahu arka ya'tii xaakimka inuu la imaanayo shay-an inuu la imaanayo ama waaligii madaxweynaha ha noqdo ama mas-uuliyiintiisa ka hooseyse gaar ahaan madaxweynaha ugu sarreeya iyo dee maaragtay wulaadda kale yani wulaadda kale madaxweynaha loo gudbin karaa yani arrintooda ya'ti shay-an min macsiyat illah oo la imaanaya shay macsiyad ilahi ka mida falyakrah ha naco maa ya'ti wuxuu la imaanaya min macsiyat illah shayga macsiyada ah ha naco qofkii muslimka ahaa laakiin fii nafsi lwaqti islamar ahaantaa yuusan ku bixin oo walaa yanzicana buu nabigu alayh isalaatu wassalaam yuusan ka siibin yaddan gacan min taacatin baycadiisii yuusan ka bixin iyo daacadii uu ku jiray yuusan ka bixin xadiidkaas fii saxiixi muslim kitaab alimaara ayuu ku soo waariday cawf ibnu malik xadiiskiisa macaanida xadiiska kusoo arortayna aad bay ilaa boqol xadiis ka badan ba kusoo arortay marka waaطiicu llaha waaطiicu rasuula wauli amri minkum bilahi yani ya ayuha aladiina aamanu aiicu llaha waaطiicu rasula wauli amri minkum yani ateeca ilaaha iyo rasuulkiisa shardi la-aan dadka ulil amriga madaxdiinana ateeca laakiin fi lmacruuf waxaan macsi ilaahay ahayn ku ateeca waxay idinka reebaan ama idin amraan mar haddayna macsi ilaahay ahayn tusaalahaan hadduu khamre cabku yidhaahdo ama salaada ka tag ama qof xaqla-aan ku dilma yeelis laakiin saasuu yidhi intaad tiraahid hub uma qaadanaysid oo kuma baxaysid oo beecadiisii ma burinaysid iyo madaxnimadiisii ma diidaysid ayib dadkana kuma kicinaysid somaarkiis marka mafaasidda ka dhalata madaxda oo lagu baxo maadaamay weli muslim yihiin oo aysan gaaloobin waa waadix laga soo bilaabo qarniyadii hore ilaa yoomina haada saasun bay u socotaa ma istaagto laakiin waxba lagama dheef waxaan dhib ahayn lagama dheef haddana wayba shacaaraad kalaba dadkii ay- ay madaxda kula dagaalamaan oo dimuqraadiyad iyo horriyad wax la yidhaahday iyo qawaaniin ilaahayba soo dejinin bay hadda ku banaysteen dagaalkii xataa kuwii islaamiyiinta isku sheegayo ma- maar ayib masale aad u adag wey Een, hadduu qalad galo ma- ee qofka madaxdii in loo naseexeeyo diinta way qabtaa لأن النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة في صحيح مسلم دين تبغى نصيحة ودين تبغى نصيحة ودين تبغى نصيحة آه، لما كان النبي قال له عليه الصلاة والسلام لمن هي النصيحة أطهى وحجري لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المس... أئمة المسلمين وعامة مركا إلهي بأطهى كتابك سأطهى رسولك سأطهى مدح المسلمين تأطهى إيو مؤم- إيو مسلمين تودان نصيحة مركا وقيب كم الإسلام كأساسي أهو diinta oo dhan baynu naseexada nabigu sheegayso marka naseexadaas waxaa la rabaa inay noqoto naseexadii sharciga uu sheegay oo nusuustu ay caddaysay oo ah in qofka sida ku habboon loogu naseexeeyo ugu wanaagsan waxaa ka mid a madaxda in si isaga munaasaba wax loogu sheego laakiin haddii internetka iyo intaad geshid eh, baladan hadda jirta oo ku- ku faafiso youtubya intaad geliso ama facebook intaad geliso ama aad geliso social media ka aadka u faafa hadda ceebahooda haddaad ku faafiso haddi taasi fadeexad waaye ee naseexa ma imaam shaafici wuxuu yidhi naseexada hoos igu sheeg maxaa yeelay kor inaad igu sheegto dadka dhexdooda waa fadeexadoo raalli kama ihbi maxay kula tahay ma qofka madaxda marka adiga haddii adiga laftaada haddaan inaan membarka soo istaagan adhan hebel waxaa soo xasuusunaya waad la dagaalamaysa oo dadka ku fadeexaday intaan ogaada dembi aad gasho marka madaxda eh, waxay u baahan yihiin in loo naseexeeyo oo si hoosta loogu naseexeeyo eh, ma aragtay oo ama si munaasab marka iyaga u ah oo aan maaragtay dadka ku kicinaynin sha- eh, yacni leanna qofku inuu wax qaataa la rabaa inuu kaa hor yimaado adu ma rabtid inuu qof wax kaa qaataa fiican marka eh, man araada an yansaxa lidii sultaanin falaa yubdii calaaniya qofkii raba inuu u naseexeeyo qof madaxa yuusan public ka dhigin yacni yubdihi calaaniya mid macnaha public oo dadko dhan ay arkaan yuu ka dhigin liya- walakin yaakhud biyadihi laakiin yaakhudu biyadihi fayakhlugu bihi gacantaa qabto oo hala keli noqdo fain- fain qabila minhu fadak hadduu ka aqbalo walahi alxamd si la rabe waay wailaa hadduu diido kaana qad adda aladii calayhi wixii adigu waa- qofka waajibka waa waa gutay xadiidkaas imaamu axmed ayaa wariyey ibn abi caasimna kitaabka sunna ayuu ku wariyey tabaraanina musnad shaamiyin buu ku wariyey imaam albani waa tasxiyey fi dilaal janna fi takhriij sunna fi dilaal eh, dilaal janna fi takhriij asunna ayuu ku maartay mujaladka labaad shan boqol labaatan iyo saddex halkaasuu aad uga niqaashay xadiidka kaa keliyaba ma aha afcaasha salafka kutusinaysa markii waktigii cusmaan ee saxaabadu say u dhaqmeen ayaa ku tusinaysa iyo diidada ay ka hor yimaadeen ee maaragtay dadka lagu kiciyo madaxda oo sawrooyin maaragtay lagu dhaliyo musiibadaas kursi raadiska ah waa dhibaato wa marka saas weeye walaalna alkhuruuja cala alimma madaxda inaan ku baxnana ma aragno in lagu baxana ma aragno marka caqiidii wata ahli sunnaha ee adugu haddaad madaxaada fuulayso oo meesha rabta ka baxaysa ee, oo intaad membarka soo istaagto dad kicinaysa ood ood leedahay aniga daaci baan ahay ama hadda islaamiyiinta halka isku magacaabaya meelaha yaacaya axzaabta faraha badan ee adduunka o dhan is- dhibaatada dhigaya oo muslimiinta unbay sabab lo- u loogayaan gaalada iyo maaragtay cadowga wax alla waxay tarayaan oo faa'iida ma jirto lagama yaabo dariiqaas inuu khayr keeno iska ilow Eh, jumlada labaad ee hadal ku qora waxa weeye ahlu sunnuhu waxay nacayaan qitaal fi lfitna qitaal fi lfitna waxaa la yidhaahdaa dagaalka aan caddayn ee qofka muxiqa ah iyo ka mubdilka aan la kala garanaynin ee la kala garanaynin qofka eh, eh, dagaalka xaqa iyo kaan ahayn sida hadda soomaalida ka dhacday oo kale dagaalkii qabaa'ilka iyo mashaakilkan iyo dhibaatadaas ka dhacday Eh, marka dagaalada noocaas oo kaleeta eh, intii wadankii madaxdii intay la burburiyo dadka islaayaan oo madaxaqii mid kale aad kala garanayni oo amnigii u baaba'ay oo dagaalkii marka ama ay dadku isu dilaan qab- qabyaalad sida qabaa'ilka eh, ama isu dilaan maaragtay eh, eh, isu dilaan kooxo iska soo horjeeda oo meela u socmeel u socon gelinaysa afghanistan ka dhacday soomaaliya ka dhacday meelo badan ka dhacday caalamka islaamka arrintaas ahlusunna waxay qabaan in dagaalkaas laga fogaado oo banaanka laga maro oo kooxaha midna aadan la dagaalgelin laakiin haddaad ogaatid eh, mid xaqa inuu yahay masalan xaakimkii muslimkaa iyo kooxo kasoo horjeeda ishaya haddii xaq waa cad yahay maca alxaakim almuslim taas ay laso imaata la socota Eh, maaragtay raayada marka ama calanka la sito mar hadduu kala cadayn iskaga fogow qof walba calan buu wataayo aniga aniga xaqa markuu leeyahay iskaga fogow Eh, nabiguna alayhi salatu wasalaam wuxuu yihi "Facta- factasil tilka alfiraq kulaha walow an tacuda cala ashajara حتى يدركك الموت وأنت على ذلك آه، يعني كوحاس كيف هو كل يوم جيد سلكي بعد قنين تيدي إلى ملكوت كغي ما تأذيك وهارنت كل جن مركا عادي صحيح كو صارت دقال قتال فتن اللي قفوا قادو وقف كس قفوا قادو إلى س- آه، سلف كقار مكل اللي دقال الذي كقيب قلا فتن كايدهين وهي هي سيف اندلا يسي اندله سيف اندله يسي يوقف حق كسعودنا دينيسا كان حق كسقنين الدليس يسي nabigu wuxuu yidhi alayhi salatu wasalaam waqtigu fidnada madada ka dhex dhacdo midkiin ha samaysto maaragtay seef oo ka samaysan khashab yacni qoriga caadiga ah, yacni iska- ha- iska- waxba yuusan yani yuusan wax huba qaadanin baa laga wadaa gurigiisa ha galo fidnada ha ka cararo ha ka fogaado masaladana waa masalo aad iyo aad aad muhiim u ah oo dadka muslimiinta inay fahmaan loo baahan yahay ونسمع ونمغلينا ملحظة ونطيع ونطيعنا لمن ولا لمن من أطيعنا ونمغلينا والله الله إلهي تولسي أمرنا أمر كنا يعني ملحنا وأطيعنا بالمعروف وصنشل ولا ننزع مسي بينه يدا قعان من طاعة طاعة كسيب مين مركا السمع والطاعة بقفك مسلم قال الأمري فيما كره فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية qofka muslimka waxaa la amray inuu maqlo oo ateeco madaxdiisa xataa haddii uu shaygaas nacahayaba ama ha jeclaada ama yuu nacaman maadaaman macsi la farin maadaaman macsi aan la amrin taas ayaa qofka muslimka marka aad iyo aad looga rabaa ha iska ilaaliya masaladaas marka eh, inama taacatu fi lmacruuf taacada macruufka weeye Eh, maaragtay sida kooxdii nabigu amray alayhi salatu wasalaam inay baxaan oo meel aadaan kadibna uu nin madax uga dhigay kadibna intuu xanaaqay uu ku yidhi eh, naar dab shida oo gala buu ku yidhi markaasay inay galaan damceen way ka istaageen nabigay weydiiyeen alayhi salatu wasalaam waxay dheheen awalba naar baan ka carray naar seen u galayna nabigu wuxuu yihi hadday geli lahaayeen halkaas weligood may ka baxeen inama taacatu fi lmacruuf macsiya qofka laguma ateecaye wan- eh, maaragtay eh, shay mubaaxa ama waajib ah ama sunno ah ayaa lagu ateeci laakiin shay xaaraama oo macsiya laguma ateecayo saa ayuu nabi alayh isalaatu wasalaam Eh, marka qof hadduu madaxdu ay ku amraan shaydii awalba sharcigu uu amray dee ilaahay rasuulkiisa ku amray iyo madaxdaad intabaad ku ateeci hadday ku amraan shay mubaaxana marka kuu waajibiyo noqonaya inaad fuliso nacam hadday ku amraan shay macsiya oo kitaabka ile sunnada way si waadixa u caddeynayaan sida khamro la cabo qof in xaq dare lagu dilo in ribada la qaato in maaragtay eh, la kufsado dumar yani mash- waxaa hadday ku amraan ma yeelis laakiin ku bixi maysid oo hub u qaadan maysid laakiin kama yeelis arrintaas kama yeelis marka taana waa mas'alo asaasiya oo muslimiintu ay qabaan ilaahay rasuulkiisana saa xukumay qofka muslimkana waxaa looga baahan yahay in uu diinta islaamka hawadiisa uusan raacina diinta islaamku say tahay oo u raaco saad jeceshahay ma aha waa siduu daliilku ku tusaay waa siduu daliilku dadba markaa saa ku taga waxay ku leeyihiin daba dhilif baa tahay oo madaxda u shaqaysaayo wa- war ilaahay rasuulkiisa waxay yidhaahdeen miyaan raacaa mise hawadaadu waxay jeceshahay naftada waxay jeceshahay haddaan raacay soo baadiyo maysid soo musiibo ma aha nacam Eh, wanatbacu assunna waljamaaca wanajtanibu shuduuda walkhilaafa walfurqa Eh, cashirkaas waa mid kasoo socdan ka dhiganaa laakiin caawa halkaa inoo joogo wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin